بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan dhexda kaga jirnay baabkii ziyaarada waa dee mashruuciyadeedii iyo kolley fadligeedna waaba inoo dambeeya cibaaro u dhigan doono taas baanu xadiidkii hore sooba aragnay dee fadliga waynu uguba sugnaa bal ruuxa booqanaya ziyaaranaya ruux xanuunsanaya ama ruux kale oo dee walaalkii ah soo ziyaaranaya waayo xadiidka idaa caada rajulu akhaahu aw zaarahu kumay koobnayn un xanuunkii maradkii ee waa ziyaaradii guud ahaan isaguna taasaa u dhigtay tarjamada fadli weyna halkaas waan ku soo aragnayba xadiidkan bal wuxuu uhi markaa musanifku xadaثna bشhr بn mحamd qaala xadaثna cabdالlahi bn الmubaarak can bni shawdab qaala samictu malika bna dinaari yuxadiثu can abi غaalib can umi الdardaaءi qaalat anaha qaalat bishr bn mحamed iyo cabdالlahi bn mubaarak horeynuu soo aragnay ama dee way nagu soo noqnoqdaan dee cabdالlahi bn mubaarakna waa imaamkii shahirka ahaa ibnu shawdabkana magaciisa cabdullaahi baa la yidhah cabdullaahi ibnu shawdab kolley kunyadiisana abu cabdiraxmaan baa la yidhah nin reer khuraasaana oo caabid ahaa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ah malik ibnu dinaarna maalin dhoweydba waan soo haynay abugaalibkanna kolley waxaanay dee kalu kuba shuhuroobay saaxibu abi umaama saxaabigii jaliilka ah ee abu umaamat albaahili saaxibkii inuu ahaa waa nin reer basre ah ayuu basri buu markii hore reer de wuxuu ahaa reer basruu ahaa walow asbahaan markii dambe uu degay xagga kunyadiisani waata uu ku shuuroobay magaciisa xazawar iyo saciid ibnulxazawar iyo naafic iyo waxyaalaay yidhaaheen ee waa dadkii atbaacu taabiciinta mee taabiciintii u dambeeyey weeye isagu kale waa nin saduuq oo kolkoo xaafidno kaba cabiro in akhdaayo kaba dhacdo bal waa nin shanigiisa kolley culimmadu iskuba khilaafsan yihiinoo abu xaatim iyo nasaa-iyana way daciifiyaan kolley muuse bnu haaruun iyo daaraquniyana way tawsiiqiyaan oo saasaabuu isba saduuq uga cabiray ee waa nin saasoo siqaaru taabiciina ninkaas baa wuxuu yidhi ka warinaya umu dardaa qaalat waxay tidhi umu dardaa zaaranaa waxaana soo siyaartay waa halkan maxalu shaahidku salmaanu salmaan baa na soo siyaartay min almadaa'ini madaa-in isagoo kaba yimi oo ila shaam dee shaam u soo kacay iyo shaam bay iyagu deganaayeen isna ciraaq iyo madaa-in buu joogay maashiyan xaaliya isagoo soconaya macnaa waa ziyaaradii abudardaa iyo salmaanna rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh walaaleeyey markii uu dee saxaabada laba laba u walaaleynayey oo dee markaa madiine intay joogeenna waaba dee isna ku ziyaaran jiray oo dee si axaadiid kale aynooguba timo saxiixa ku sugan isagoo tegay oo habeenkii u hoyday oo cunto laba cuno abudardaana soomanaayo oo salaadiiyo bal waxyaalana uu markii dambe uu umuuro kale uba tilmaamay rasuulka ilaahay xayaatadiisii bay ahayd markii dambe rasuulka ilaahay arrintii loo sheegayno sadaqa salmaan uu yidhi salmaan saa uu kugu yidhi run buu sheegay oo dee nin zaahidabay haweenaydiisii faraa ka qaaday umudardaal kubraa baa markaa joogtay oo dee soomna laasimayuu soomkii maalintaa yidhi cuntadaadii keentay ma cunayeelaan adigu ila cunto habeenkiina kolba markuu yidhaha kac buu joojiyaa uu dhaar seexo naftaadu xaq bay kugu leeday markii dambe aakhira leyl la gaadhiyo haddaba kacimaka dee aydu waqtigii salaadu ay tahaybo rasuulka ilaahayna arrinkaa uuba rumeeyey tani laakiin waa waqti dambe oo weliba beled kale uga yimi arrinta inoo taallaana waa lugeynayeyba waayo ciraaq buu kaba yimi oo dimashik bay deganaayeenoo shaam buu uguba yimi markaa waxaa yidhi calayhi kisawn wuuna soo siyaartay umudardaa leedahay korkiisana waxaa ahaa oo uu huwanaa kisawn waa maro dee kolley marooyinka ay huwan jireen un kaba mida oo taasaa korkiisa ahayd waa andarwardu waa lafti cajamiya oo kolley aan carabi ahayn waana maro kale oo u gashanaa oo wuxuu huwanaad maradaasna waa huwanaa waxaa kaloo korkiisa ku sugnaa andarwardu waa kan laynoo fasiro qaala yacnii wuxuu u jeedaa saraawiila saraawiil mushamaratan lasoo ururiyo ama galagaabiyo waa adigu saraawiil ama andarwardigu waa surwaal un dhaafsan bay dhahaan jilibkuun dhaafsan oo dee aan ahayn saraawiishii kale oo meel intaa ka hooseysa aan gaadhsiisnayn ilaa jilibkun buu qarinaya oo dee tubaanka ama kalsoonkay tubbaan yidhaahaan buu ka weyn yahay ilaa jilibkii buu qarinaya laakiin waa tan mushamaraba lagaba cabiray oo ah waa urursan yahay waa la soo xayiday oo adigu bal markaa ilaa jilibkun buu dhaafsan yahay surwaal saasana waa xidhnaa maradaa weynna waa huwanaa taas buu adigu isagoo saasuu yimi kolley laftegeedu intaasuu kuba joogaa ee halkan macnuhu waxa weeye iyo wuxuu usoo qaatay bukhaari zaaranaa salmaanu waa walaalkii ilaahay daraaddii ay kuba walaaloobeen buu meel shisho uga yimi bal dee tacab badan buu usoo maray hadduu soo lugeeyey waan usoo booqday oo shaam buu uguba yimi waa ziyaarada dee fadligeedana waa taan soo maray weli axaadiistii ziyaaraduna barh baa inoo dambeeya haddii a la idhaaho oo xadiidka lan arki doonaa saxiixa muslim inooguba sugan oo iyadna fadli weyn uu kuba sugan yahay qaala ibnu shawdabin ina shawdab baa yidhi hadda hadalkii umu darda intaasuu ku dhan yahay ibnu shawdab baa arrin soo naqlinaya ibnu shawdabna ma soo gaadhin salmaan alfarisi ee sanadkaa horena arrintiisa waxa u dhexaysay malik ibnu dinaar buu ka maqlay malik ibnu dinaarna abugaalib buu kaba maqlay abugaalib baa umudarde ka soo warinayey waayo isagu si aan soo sheegay ibnu shawdab waxa weeye waa nin dee atbaacu taabiciintii ah raggii ugu waaweynaa weeye qolooyinkan ka horreeye labadan ama saddexdan malik ibnu dinaar iyo abugaalib iyo umudardana taabiciintii bay kaba mid yihiin haddaba in laakiin wax kaleoo dee aanu inoo sheegin ciddii uu ka sii maqlay oo dariiqan kumuu maqlin ee laakiin waa arrin oo dee imika mucdal bay noqonaysaa dee sanadkii qaybaa maqan iyo ciddii uu kaba maqlay waa arrin laakiin ku tacalluqsan uun saxaabigan salmaan oo wuxuu yidhi ru'iya waxa la arkay salmaanu salmaan baa la arkay walxaal calayhi korkiisa kisaa-un uu maradaas adigu huwan yahay uu korkiisa taasi tahay kollay dee dharkoodii rafiica ahaa ee markaa la xaragoonaya ama dharkoodii aada u fiicnaayee rafiica amu ahayn isaguna wuxuu ku kaaftoomayay dharkaa hooseeyee duunkunbuu kuba kaaftoomay salmaan oo madmuumu raasi madaxiisu xiiran yahay oo madmuumu raas waa adigu salmaan baa macnuu yahay dama shacarahuna bimacnaa jazahu wasta'salahu weeye timihiisii waa gooyey ama waa marka uu dee hagaag u wada xiiraba haddaba maradaasna waa huwanaa madaxiisna waa xiirnaa saaqid aludunayni dee tanima labaaba khilqa iska noqon karta labadiisa dhegoodna ay ballaadhan yihiin oo ay dhacsan yihiin ta uu kaba cabira waa kan yacni wuxuu u jeedaa annahu kaana arfasha arfash waa arfash ludunayn waa adigu dhegaha balballaadhan unbaa taas ay kaba cabiraan oo rafshiga waxay dhahan nooc dee san majarafada kuba dhow oo ay xubuubtiiyo waxa ay ku qaadi jireen marka iyadii baa lagu shabahayaa un xagga cardiga iyo ballaadhnimada haddaba xaaladiisaa tan ahayd oo adigu ee tan khilqiga haddaan iska dayno maradaas aan taa de waktigaas dadku qaadan jirinba malaa waqtiyadii hore uun mooyeena waa xidhnaa oo uu iskaga dee adduunyadii aanu cinaayo siinahayn oonu ihtimaamahayn oonu dan ka gelahayn unbay taasi ahayd madaxiisuna waa kaa timaha aad buu u gooyey ama se wuu xeerayba faqiila lahu waxaa lagu yidhi shawahta nafsaka naftaadii baad xumaysood fool xumayso dee suuradan imaka hadday tahay san uu ama xalqiga ha noqoto ama maradan uu xidhnaaye iyadiibaa dee waxay leeyihiin suuradaadii baad fool xumaysay iyo hay-adaadii markaa qaala wuxuu yihi salmaan ina alkhayra khayru alaakhira khayrku waa khayrka aakhiro oo adduunyo waxa lagu shuquloomo wax iyadii lagu tartamo ama ruuxu u ihtimaamo hadday noqoto dee raaxadeedii iyo waxyaalaha dayibaadkeediina uu iska daba rido adduunya maaha wax tegaya weeye waxaan dha markaaba dhammaanaya weeye aad ka tegay ama kaa tegaye khayrka daa'imka ay tahay in loo shaqaysta waa khayrka aakhiro taas buuhi kolley intan ina alkhayra khayru alaakhira bal hadalkaan nidhaahno imaka dee waa la arkay un buhi isaguna ma soo gaadhin oo sanadkii qayb dhan baa maqan ama mucdalba weeye laakiin intan dambe rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dariiqyo kale inoogaba sugan tahay inuu maalintii khandaq yidhi ina alcaysha cayshu alaakhira shiddadii iyo dhibtii laguba jiray aada u cidhiidhiga ahayd isagoo dee taas ayuu markii uu joogay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh carafa ee dadkii ay islaameen daar islaam ay bilaaddii carbeed noqotay kumayaal iyo kumayaal la yimi amni iyo wax kastaba nicmadii ilaahay ay taam noqotayna taasna rasuulkii ilaahay labayka ina alcaysha cayshu laakhira waa yidhi bal markaa waktigu xaalo cidhiidhiya lagu jirayna waa yidhi oo nololi waa nolosha aakhire dhabtaa waxba cidhiidhiga adduunyo waa wax laga baxayay ahayd wakti xaalo aada u fiican oo farxad iyo cizo weyne ay muuqatona waa yidhi isagoo ah inaan waxyaalahan ee madaahir addunya kolley walow tani arrin diineed ay ahayd haddana ay tahay un inaan loo ihtimaamin nolosha dhabti iyo nolosha aakhira ay ta labada xaalaba rasuulka ilaahay waktiga uu xaalo cidhiidhi ay jirtay iyo markan kale xaalo ka duwan ay jirtay baa rasuulka ilaahay waa yidhi ina alcaysha cayshu laakhira oo taasi waa waxa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inoogaba sugan intan dambe oo aan kalaam salmaan ahayne kaba sarreeyo dee kalaamkii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxalu shaahidkuna waa ziyaarada uu soo siyaartay imika dee qoyskiisii ama dee uu abudardo soo siyaartay salmaan isagoo meel dheer bowgaba yimi waa ziyaarada mashruuciyadeeda iyo kolley ahmiyada iyo leedoo dee mawadadii bay sii sugaysaa maxabadii bay sii adkaynaysaa xaqii laysku lahaana ruuxu waa gudanaya baabu man zaara qowma faducima cindahum wuxuu u baabaysanyay dee bayaani man shaksi bal caddayntii iyo sheegiddii zaara siyaartay qowman qowm soo siyaartayoo fadacima cindahum agtoodii iyaga wax kuba cunay oo dee kolley siyaaradayda yidhaahaan tamaamkeeda waxa kaba mida ciddii lasoo siyaartay wixii kolba isaga agtiisa laga helaye u sahlanaa inuu u keeno oo dee waxa weeyaan ciddii ruuxii zaa'irka ahaa waa waxyaalaha iyaduna kaba mida dee kolley in ruuxu waabu soo siyaarto meel buu kaga yimi oo nooc ikraamkiisii iyaduna wixii mawadada un sii adkaynayay haddaba bal taa wixii kuba yimi markaa xagga rasuulka ilaahi xaggiisa inoogaba sugnaaday buu tarjamadan u dhigtay saxiixiisana waa sida uu dhigtay kitaab اladab wuxuu hi muslim imaamku bukhaari xadaثna mxamed bnu salaamin qaala xadaثna cabdاlwahaabi can khaalidin اlxaday can anas bni sirin can anas bni maliki ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama zaara ahla beyti min alansaari bal sanadka waxaan anas ibnu siriin ahayn sian filayo waan soo wada maray anas ibnu siriin imaka ma xusuusni inaan soo marray waa nin taabiciyo dee imaamkii moxamed ibnu siriin ay walaalo ahaayeen kolley qoyskan ilma siriinna siriinna wuxuu ahaa malaha sabiyadii ugu horreeyey si aslamkii mowlaa cumar ibn اlkhadaab iyo madiino soo gala waqtiyadii matsalan abubakar ayuu ahaaba waxaa markii dambe dee uu addoon uba ahaa waxa weeyaan anas ibnu malik ugu dambaynna weliba mukaataba ahaan buu ku xoreeyey isagoo xoole ayuu bixiyey oo sidaasuu kuba xoreeyey waxaanay noqotay kolley dadkiina waaba dee mawaalidiisii ee badad badan buu dhalay oo labaatan iyo kaba badnaayo laakiin ta ruwaadii lix ama toddoba way noqonayaan dee dadka ugu muuqdaana ee ugu muuqasho badanna waa moxamed ibnu siriin iyo xafsa bintu siriin xafsa oo haweeney caalimada ahayd oo mudarda haweeneyda taabiciyaadkii dumarkii taabiciyaadka kuwii ugu mudnaa sidaa umudarda ahaydba anas ibnu m siriinkana raggaa ka mid weeye oo dee hiqa kolkol baa la arkaa sanad saddex ilmo siriin oo midba kale ka warinaya ay kuba jiraan ugu dambeyn anasa kuba dambeeyo oo ay dhacday taasna haddaba anas ibnu siriin baa maanta wuxuu xadiidkan ka warinayaa anas ibnu malik oo wuxuu yidhi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay zaara wuxuu soo siyaartay ahla beytin qoys buu soo siyaartay min alansaari ansaar kaba mid ah reer ansaara ayuu soo siyaartay fadacima kolley san baa saxiixa bukhaari khaasatan kitaabuladab lafdigan iyo sanadkan baa saa u dhacay walow kitaabu salaadna kolley cibaaro tan ka koomini ay jirtay way jirtaana rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh anas ba qoyskoodii inuu soo siyaartay oo dee agtoodana waxuu kuba cunay salaadanoo kalena uu ku tukaday taasna waa waxi noo sugan halkan laakiin tay kuba fasireen waa qoys kaloo ansaareed bay ahayd citbaan ibnu malik bay kuba fasireen waxaana saxiixa bukhaari dhacdayba dee xadiidkan uun duruqdiisa qayb kaba mida weeye in nin u yimi rasuulka ilaah u yihi ma karayo inan salaada kula soo tukado nin malaa dee waanu ka durugsanaa aadna waa u buurnaayoo kale markaasuu rasuulka ilaahay cunto u sameeyey oo rasuulka ilaahayna waa u yimi gurigiisii cuntadii waa cunay markaasuu gurigiisiina kuba tukaday meel gurigiisii kaba mid ah waa isba way karaameeyeene waa si duca iyo barako aqalkii ay uguba noqoto bal isaguna hadduu citbaan yahay barqana way ahayd meel buu doonayey waanu indhadareeyey ee meel gurigiisa ka midana inuu rasuulka ilaahay ugu tukado si uu halkaa masjid ugaba dhigto meesha uu ku tukanayo gurigiisa ay u noqoto bal taas baanay ahayd waa citbaan ibnu malik marka leega qisadiise bal rasuulka ilaahay qoyska ansaareed buu soo siyaartay maxalushaahidku waa kanoo fadacima cindahum fadacima wuu cunay cindahum iyaga agtooda dacaaman cuntuu cunay oo cunto ay keeneen baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu cunay falamaa kharaja markuu baxay waa khaasatan halkii dee uu cuntadaba kuba cunay ayuu amara amray bimakaanin meel min albeyti aqalkii kaba mid ah fa nudixa lahu waxaa loo daadiyey oo biyo loogu yar rusheeyey calaa bisaadin bisaad oo macnuu waa maxay ee kollay dee gogashii waa xasiirkii bal anasba waa si uu yeelo waa kaa beriga markaa uu gurigooda yimi ayaa wuxuu ihi waxaan u qastayba dee xasiiran lana qad iswadda min duuli maa lubis caw dee muddo dheer baa la goglanayey tii buu labsi kaba cabiray labsiguna shay kastaba iyo huwashadu waa wixii u munaasibka ahaa oo madoobaaday muddadii dheeree la isticmaalayay daraaddeedoo biyuhu malaa yar dee maaha un imaka tadhiir maaha laakiin dee waa guriga waa lagu fadhiisanaya kollay boodh buu yeelanaya waxaas tanlad xigan ama rushayntani waa si adigu bal boodh loo yar nadiifiyo uun iyo waxyaalo saasun baabay ahayd fasallaa calayhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh xasiirkii buu ku tuga ama bisaadkii iyo gogashii buu ku tukaday wadacaa lahum waanu u duceeyey rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal maxalu shaahidku waa halkanoo dee rasuulka ilaahay markii uu waa horta ziyaaradii way noogu sugan tahay waa mid xaggii cuntadna way noogu sugan tahay oo iyaduna ay yidhaaheenba dee ziyaaradii bay qayb ka mida tahay in ruuxii zaa'irka ahaa loo keeno wixii kolba iyadana sahlanaa cinda almasuur maxabadaa kusii siyaadaysa mawadadiibaa ku sugnaanaysa dee waana rasuulka ilaahay tanuun maahay meelo kalena way kaba dhacday saxaabadiisuna waa siday yeeli jireen arrinta kale kuba suganna waxa weeyaan ruuxii zaa'irka ahaa haddii kii masuurkaaya uu soo siyaartay uu maamusuu karaameeyasan dee laba yeelay inay u habboontahay isagana oo la farayo inuu kii masuurkaa u duceeyey ahli beytkiisii waa san rasuulka ilaahay yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh aqalkii waa ku tukado salaada rasuulka ilaahay barakay u tahay geeskalini waxaa kaloo dee uu u duceeyeyna iyagii oo dee muqaabilkii idcaamkan iyo taasoo bal kii zaa'irkaana in la karaameeyo oo wixii la karayey loo keeno waa xadiidkay nooguba sugan tahay kii isagu zaa'irka ahaana inuu u duceeyo ahlu beytkii taas labada arrimoodba xadiidka way nooguba sugantahay labada arrimood waa laba arrimood oo mashruuca weeye ama madluuba xadaثana caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa صaalix bnu cumar alwaasidiyu can abi khaldata qaala jaءa cabdulkariimi abu umayata ilى abi اlcaaliyati wa calayhi hiyaabu soofin ziyaaradii baa weli inoo socota caliy bnu xujri kolle waa sheekhayn nin xaafida oo hiqo ahaa weeye oo aad u cumriyey oo dee kolley malaa boqol waabadhaa gaadhay waa ku dhowaaday ama waa gaadhay taabiciintii raggii ugu atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeysayna weeye waa nin hiqo weeye saalix bnu cumarkan isagoo reer waasidna waa nin dabaqadii ka horreysayna waa atbaacu taabiciintii dhaxown sufyaan bnu cuyeyne iyo dabaqadoodii waa nin isaguna hiqo ah weeye ninka ka dambeeya abu khaldan la yidhaaho waa taabiciintii raggii ugu dambeeyuu kaba mid yahay kunyadiisaas buu aada ugu shuhuroobay magaciisana khaalid ibnu dinaar baa la yidhaha sacdi waa nin siqaan leenahay kunyadiisan loo yaqaano abukhaldata taa kuba shuhuroobay laakiin magaciisa la yidhaaho khaalid ibnu dinaar raggii taabiciintii ugu dambeeyey ah bal intaasi waa inta sanadka xadiidka kala warin ama aharka kala warinaysa abukalda wuxuu ihi jaaءa waxa yimi cabdulkariimi abu umayata ninkaa cabdulkariim la odhanayey ee kunyadiisa abu umaye ahayd cabdulkariim ibn abilmukhaariq baa la yidhaahaa waxa weeye bal ninkaas baa yimi oo ilaa abilcaaliyati abilcaaliyu u yimi cabdulkariim sanadka inooguma jiro oo asarka dadka warinayey maaha waana nin daciifa isagu ninkan marka la eego cabdulkariim abu umaya waa nin daciifa daciifaba ahaadee dee kole daanu sanadka inoogu sugnayn sanadka raggaa dee risiqaada ayuu inoogu xidhiidhay oo sanadkani waa sanad saxiixe ninkani matni xikaaye iyo qiso laga warramayuunbaa inoogu sugan oo waa laga warramayaaye laakiin sanadkii qeyb ka mida maaha oo hadduu sanadka qeyb ka mida yahay sanadkii ma nidhaahneen waa isnaad saxiixa bal xasanna ma noqdeen waa nin aad waa nin daciifa weeye ninkan cabdulkariim walow meel kitaabu ducaa markaa malaa salaad duca in uu ziyaado uu leeyahay bukhaari ay dhacday muslimna ay waxyaalo dhaceen laakiin maha dee cumde iyo cid la cumde markaa halkan ma aha cabdulkariim abu umaay ninkan dee gees kalena waa dadka malaa zuhdiga iyo geesta jaanibka laguma yaqaanay oo waxaan looga tegay maaha inuu been sheegayo iyo jaanib kale iyo fisqigie jaanibka waa fiicnaabe eh laakiin waa xifdigiisa iyo aqlaada badan iyo waxyaalaha akhdaadiisii badnayd ee meesha jirtay oo jaanibkan ama cilmiga dabdintiisii aanu isagii dee aanay agtiisa kuba sugnayn ayaa isaga aada looguma daciifiyey ama loo daciifiyey bal ninkaasaa yimi oo wuxuu u yimi ilaa abilcaaliyati abilcaaliya waa taabiciga weynaa in hore usoo maray rufiic ibnu miraan la odhanayo ama abulcaaliyati ariyaaxi riyaaxidan loo nisbeeyana haweeney xoraysay haweeneydii xoraysay ayaa nisbadeedu ay taa ahayd waa culimadii dee tafsiir markay noqoto malaha dadkii waktigiisii saxaabadii dabadeed ee qur-aankana dadkii qiraa'adiisa looga qastayuu ahaa aqoon tafsiirna lahaa horena waa taan usoo sheegnay xataa ibnu cabaas iyadoo ashraaftii quraysheed ay joogto markii uu basir waaliga kaba ahaa ayuu isaga sariirta ku fadhiisanaya isaga maciisa ku fadhiisanaya waa cilmigii iyo aqoontii uu lahaa waqtigii rasuulkii ilaahayna dee nin roombaabuu ahaa ee lamuu kulmina abibakar iyo ayaabuu yimi dee intii horena kolley addoon baabuu ahaayo markii dambena haweeneydani way markay xoraysay ayuu laakiin intaanu xoroobinba dee malaha qur-aanka iyadoon dadki dareemin qoyskiisu dareemin ayuu qur-aanka hagaag uba bartay kitaabada bartay oo kol kol baa isaga iyo dad kale oo addoomiyiintay meel kuba kulmaan maalintii oo dhan mid shaqaynayo qoyskii u shaqaynaya iyo mid kaleo isaga shaqadii guriga kama shaqaynayna waxay dhahaan shaqo tagoo maalintiiba habeenkiibaa laga doonaya lacag inuu soo hoyo kharaaj waxay odhan jireen ayay haddana isku dayi jireen inay qur-aanka wada dhameeyeen habeenkii oo tiibaa ku adkaatay wuxuu yidhi asxaabtii rasuulka ilaahay baa markii dambe maxayna bareen inaan dee toddobaadkiiba mar dhamayno uun oo halkay islahaayeen dee qur-aankii ay barteen habeen kastaba wada aqriya maalintii odhana shaqadaa kulul bay kuma jireen adigu ugu dambeyn waa xoroobay abulcaaliya ee waa ninkaas malaala dadkii waktigiisiina raggii ugu mudnaa marka la eego aqoon qur-aan ayuu ahaa saxaabadii dabadeed waa rufiic haddaba isaguu soo siyaartay cabdulkariimkan baa soo siyaaranaya walxaal caleyhi korkiisa hiyaabu suufin suuf dharkii uu yahay waa nin mutaqashif ama mutazahid buu ahaa dee waktigaa dharka dee suufka dhar dhogorta ida iyo waxaa lagaba sameeyo malaa sidiisii un ah oo ruuxu markuu ku dhidido dhici karta inay urto oo raayaxaba ay yeelato dhar suufa waa dhar adigu liitay maha dee suufkeenan qaaliga ah taas ma aha waa suuf aan la sanacayn oo la farsamayn oo sidiisii un dhar looga samaystay kiibuu xidhnaa dee dharkii markaa la xidhanayeyna ma xidhnaynba faqaala lahu abulcaaliyata abulcaaliya isagoo arrintan dee waa intiqaad ahaan isagaa ama ictiraad ahaan baa wuxuu ku yidhi inama haadihi hiyaabu ruhbaani waa dadkaa ruhbaantii nasaara ee adduunyo faraha ka qaadee meelaha khalwooyinkoodi iyo sawmacaadkoodii joogay waa dharkay xidhanayeen dharkani in kaana almuslimuuna manaa muslimiintu waxay ahan inta waa iska zaa'ido idaa tasaawaruu markayse soo siyaartaan tajamalu way isqurxin jireen oo hadday dee ruux kale uu tegayo cid ziyaaranayo dharkooda fiican bay qaadan jireen oo dee hadduu xataa isaga ninkaa mutazahidkee mutaqashifkee gurigiisii ama meeshiisii macbadkiisii uu wax ku cibaadaysanayaba jooga iyo halkiisii iyo masjidkiisii hadduu dharkan hoose qaadanayo hadduu cid ziyaaranayo way isqorxin jireen buu leeyaho tan bay adabtu ahayd waa inkaar imaka uu abu markaa cabdulkariim uu ku inkirayo dharkan uu xidhan yahay khaasatan isagoo dad siyaaranayo dad uba tegaya barayana siday dee dadkii muslimiinta ay kaba horeeyey oo saxaabadii iyo dadkaa kuba dhowa ay arrintoodu ahayd oo marka aysa soo siyaaranayaan inay isqorxin jireenba in kaana almuslimuuna idaa tazaawaruu tajammaluu hadda aharkuna eg maha mawquuf xataa صaxaabi maaha waa taabici buu ku taagan yahay waa maqduucdkii ay kaba cabiri jireen culimada xadiidku maqduuc ay kaba cabirayeeno waayo abulcaaliya ayuu kutoog ku dhaaf ma dhaafsana ama uu kuba jooga walow kaba warramayo muslimiintii xaaladoodu siday ahayd xadaثna msdad عan yaحyى عan cabdالmلك الcarzm qaala xadaثna cabdاللahi mawlى asmا qaalat akraj qaala akrajaت ilaya asmا bal kolley haatan sanadkii walow meelo ay yar dambeeyaan waan iska dhaafayaa musadad hore inuu soo maray waa ninka sheekada bukhaariye isagaaba yidhaha la yidhaha musadadun musadadun kasmi yaxya halkana kolley saaxibu fadlilaahi samad wuxuu ka dhigay yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaa'ide inuu yahay kolleyna arrinkaasi waa arrin yar dheere musadad yaxyahan uu ka warinaya waa yaxya alqadaan walow labadna isku dabaqaa labaduba siqaat ruwaad iyo rufaacadoodii ay yihiin labada yaxye laakiin waa yaxya ibnu saciid alqadaan weeye ninkani cabdilmelik alcarzami kolley cabdilmelik ibnu abi sulaymaan baa la yidhaa abu sulaymaankanna maysara waa aabihii maysara magaciisa laba yidhaahaa waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey kamid ah aimo kala duwanna ay tawhiiqiyeen oo waasiqa ay yidhaaheen walow xaafid saduqu kaba cabiro waa cabdilmelik waa cabdilmelik ibn abi sulaymaan abu sulaymaan kaasna maysara la yidhaahbaan idhi in waa alcarzami kolley waa taabiciintii raggii ugu dambeeyey waana nin aimo kala duwan baan leeyahay mid iyo laba iyo saddex iyo afarba kaba badan ayaa yidhi waasiqa xaafid walow aanu martabadaa gaadhsiin haddaba ninkaas baa wuxuu yidhi xadaثna cabduلlaahi ayaa ii waramay mawlى asmا asma mawlaheeda ahaa asmadani waa asma bintu abi bakrin الصadiq weeye waa dadkii ay xoraysu ka mid yahay ama mawaalideedii buu kaga mid yahay waxaa la odhanayay waa de isaga waa cabdullahi ibnu kaysaan abihi kaysaan baa la yidhaahaa ee waa nin taabiciya weeyaan oo kolley siqa ah oo taabiciintii dhexe ka mida oo abu cumar reer madiine ahaa waa dee reer taymna haddii kutubtaa kuba aragtaan waa reer taym asma ahayd reer taym oo dee waa markaa wala ahaan baa loogu nisbeeyey reerkaa waa jirbkii abubakar iyo jirbkoodii ninkaas baa wuxuu yidhi akhrajat way soo saartay ilaya aniga asmaau asmaa baa waxay ii soo saartay jubbatan jubbad waa jubbada laba gashado min dayaalasatin daylasaan ah daylasaanku asalka hore wax dee sida shaalka oo kale oo dusha ay kaba hudaan bay ahaayeen laakiin waa noocii ay kaba samaynayeen jubbadani tan bay kaba samaysnayd bay ii soo saartay kolle xadiidkuna sabab buu lahaayo iyadoo suuqa la joogo cabdullaahi ibnu cumar malaa maro iibsaday ayuu ku arkay khayd xariira ku arkay oo markaasuu iska celiyey markuu iska celiyey buu isagoo asma u yimi oo arrinkaas buu ugaba warramay arrintaas buu ugaba warramay cabdullaahi ibnu cumar uu kuba arkay cabdullahi de markaa iyadoo iyaduna malaag jawaab ahayd inay leedahay khaydkaasi dhibaato ma laha kol hadduu maradu intii kale ay too khayd xariira ama dhowr khayd oo xariira ay ku sugan yihiin ama goodiyadeeda iyo adraafteeda xariir lagaba dhigo inaanay dhibaato lahayn ay bannaantay iyadoo u caddaynaysa waayo ibnu cumar uu iska celiyey ayay tidhi bal soo saara oo waxay dalabtay in jubbadii rasuulka ilaahay xidhan jiray la keeno kolley siday kusoo gashayna caaisha markaa may noolayn caaisha hayn jirtay caaisha ayadna waa laasheed bay ahayd oo halkaasay ka soo gashay jubbadani rasuulka ilaahay jubbadiisa aydne lama dhex lahayne jubbatan min dayaalasatin calayhaa korkeedana uu yahay libnatu shibrin macna waa ruqcad ama qidco malaa intaa ka qadarkeedu leeg yahay lahayd oo min diibaajin diibaaj ah waa xariir diibaajku ama qayb xariirta kaba mida weeye laftigan libnada horta xadiidkan muslim baa wariyey abu daawudna uu wariyey abu daawud laftigiisu isaga waa ka koobnaa intan ee muslim bay imaka isku lafti ahaayeene laakiin muslim kitaabulibaas sidaa dhacday waxay ahaydba calayhaa libnatu diibaajin shibrin kumay jirin shibrin oon kuma fasiraynoo taa ka qadarkeed bay ahayd horta libnatu diibaajin baa jirtay libnana laamtu way kasirsan tahay ba'dana way reeban tahay oo libnatu dibaaja wey marka imaam nawowi raximah اllahu tacaala markuu kelimada xarakadeeda dabdiyo ayuu yidhaahaa saasay dee raggii kitaabka ama xadiidka sharxay iyo qaadigii waa qaadiciyaadii ay kuba dabdiyeen kutubta luqada iyo qariibkana sidaasaa ku sugan macnaa libna waayo kol kol baan arkay dee nusqooyin labina kutubta qaar ay dhacday ee waa libnatun horta waxaana uu sheekhu yidhaahaa waxa weeye hiya ruqcatun fii jaybi اlqamiis waa qidco ama in ruqco ah oo qamiiska jeebkiisa ku sugan jeebku kan aynu jeebka u naqaano maayo waa halkan madaxa laga geliyo dee qamiiskii iyo waa fatxadan furan taas bay jeeb yidhaahaan haddaba dee walow kanna jeeb laba yidhaaha laakiin dee iyaga waa isticmaalkoodii jeebka qamiiska oo ujeedadu eeg meelahan madaxii waa ka halkan dee furan ayaa maradu wax kale ka samaysan tahay ama qodni ha noqoto ama katan ama wax kale ha kaba samaysnaatee laakiin meelaheedan maaragtay furan ayaa waxaa lagu laabay oo afka lagaga laabay xariir in qidco xariira lagu laabay in qidco diibaaja marka barfeedii meelo kalena way noo soo socotaa intanun may ahaynba waxay laakiin libnadu markay sideeda gaar ahaan loo fasirayo ay tahay un waa ruqcatu fii jayb اlqamiis waa ruqco ama qidco iyo in karin yar oo qamiiska jeebkiisa ku sugan imaam nawina markaa wuxuu idhahaa haadihi cibaaratuhum kulluhum waa sharaxa muslim culimadii ama luqada ha noqoto ama ha noqoto qolooyinkii xadiidka sharxaye cibaaradoodu intaasay taasay ku fasireen waa ruqcatun fii jayb اlqamiis ibnu asir baa kitaabkiisa nihaaye isaguna muxuu idhaha hiya ruqcatun tucmalu mawdica jayb اlqamiisi wاljubba oo cibaaradiisii kitaabka nihaaya waa nihaayaha qariibka xadiidka dee uu kuba sharxo kolley waa kitaabna kutubta qariibka kitaabka lagu arko inuu uguba ahamsan yahay ugu shaamilsan yahay walow kuwo ka dambeeyey ay jiraan oo dee kuwii ka horreeyey buu ururiyey waxoogaa way dhaafeen oo inta suyuudi iyo durunasiirkiisa iyo dee bal uu kuba sheega iyo laakiin waa kitaab oo ninka dee kitaabka haystaa kolley wuxuu haystaa sharax kooban oo axaadiisiyo guud ahaan ah manaa kitaab gaara ma sharxayo qariibkii xadiid ku sharxaya si guudna waa u sharxayaayo waxaad markaa kitaabkaas oo kale ruuxa haystaa ee sharax kooban buu haystaayo axaadiistii si guud ah axaadiistii oo dhan ah ayuu haysanayaa waayo waa mucjam marka la eego qariibka xadiidka cibaaradiisa markaa id waa ruqco lagu sameeyo jeebka qamiiska iyo jubbadda meesheeda lagu sameeyo haddaba waxa weeyaan shibridna waxaan leenahay miqdaar shibri bay ahaydeen waa lagu laabay n afka dee imanka way kala furantahy intan baa lagu laabay in xariiroo diibaajaa lagu laabay taas bay soo saartay wa ina farjayha waa labadeeda meelood ee furan oo waxay farjayhana ay tahay kolley farji waxaan u naqaanay maaha dee kolley farjiba oo meel furan baa macnuu yahay jubbadii laba xidhnaay oo kale xaggeedan horena dee kolkol waa dhacdaa imanka waa la arkaa xataa hadday sida kale isugu samaysan tahay shaqi yar oo dilaacoo xagga hoose iyo xagga hore iyo xagga dambea taas bay lahaydba meelaha ay ka dilaacsan tahay ay kaba furan tahay inay iskaga samaysnayn dee kolley afkooda goodiyadeeda ayaa iyadana lagu laabay oo waxaa lagu laabay in xariiraa lagu laabay qidco xariiraa lagu laabay taasba weeye haddaba waina farjayha waa labadeedaa meelood ee furan thoobkan xagga hore iyo xagga dambe kaba furnaa labadaa shiqina makfuufaani waxay ku laabnaayeen oo macnaa dee waxa weeyaan goodi ahaan laguma laabay bihi ay bidibaaji dibaajkii oo waxa adigu maybalin waxaa abu dawud oo kale xadiidkan markuu warinayay labada farji iyo injeebkii iyo wuxuu iskuba daray labada kum oo adraaftan iyaguna gacmaha halkan lagaba geliyo macnuhuna waxa weeyaan maradii xariirta ahayd dee raggii uma banaana dumarkii bay u banaantahy raggii waa loo diiday haddaan xaalo daruuro iyo dee waxa la yidhaaho iyada unbaa sa dee xikadii iyo waxyaalahaas ruuxan u munaasibka oo dhib kaloo haysatay iyo waxa aan loolaba iman ahayn laakiin maxaa jirta waa xariirtii khaaliska ahayd ama badnayd maradii hadday u badnaato ama ay xariir wada ay tahay taas baanay banaanayn oonay rag u banaanayn ee haddii maradii wax kale ay kaba samaysan tahay oo goodiyadeedii eeg goodiyadeedii ayaa xariir lagaba dhigay ama taas ama liid liid xariira ayaa kuba jira sida dee aclaamtii axaadiida ay kuba soo aroortay oo kale meelaha xariirta dee laguba laabay makfuufaanidu macnaa waxaan ku faalo waa lagu laabay dee waa in lagu laabo goodiyadii hadday tahay meelihii raqabadii oo kale iyo kubkii ay tahay iyo darfaha hoose ay tahay iyo ama quruxa looga dhigo amaha laguba laabay in xariiri ay kuba sugan tahay midna uu sito ama qamiis ha noqoto jubbad haba noqoto maro kale haba noqoto shay jaa-isa weeye way bannaan tahay iyadna tay usoo qaatay rasuulka ilaahiba waa tan leway leedo dee inuu diido may ahayd oo ah maaha arrinku in haddii wax xariiriba ay kuba sugan yihin raggii ay xaaraam kaba tahay qadarkaa yar ee kooban ee meelaha kuba sugan ama meel kale kuba sugan maradii inteedii badnayd kol hadday mara wax kale ay tahay ruuxii way u bannaan tahay waina farjaha makfufaani bihi faqaal markaa dee kolley libaaska caynkaasa in laba xidho jubbadda caynkaasa laba xidhe hadday doonto hareeraha kaba furan ama dee hoosa labadaa darafood kaba furan waxyaalaha jawaaskeedna way nooguba sugan yihin markaa faqaalat waxay tidhi haadihi jubbat rasuuli الlaahi salى الlahu عalayh wasalam tani jubbadii rasuulki ilaahay weeye oo tani rasuulki ilaahay jubbadii uu xidhanayay weeye kaana wuxuu ahaa yalbasuhaa mid xidha oo lilwufuudi markay wafdiyadu u imanayaan iyo wa yowma aljumucati jumcada maalinteeda waa xidhan jiray oo xadiidkii hore muslimiintu way isqurxin jireen markayse soo siyaaranayaan ziyaaradii way noogu sugnayd walow cuntadii baabka u baabaysnaa dee ruuxii intuu cid soo siyaartay agtooda wax ku cunayta aanay noogu sugnayn laakiin qaaliban dee ziyaaradii bay xidhaadhaysaa halkan kale ziyaarada halkay kaba sugnaanaya baabka munaasaba uu kaba yeelanayo de inay umuurihii kale nooguma sugneen ee wufuudani way waa wufuud imanaysay rasuulka ilaahay u imanayso ziyaaro uguba imanayso ziyaaradii baa ku sugan dee wafti kuu yimid oo kolley cunto iyo waxyaalo waa la siinaya oo de waa umuurihii laasimkeedii bay markaa tahay waa waxaa yar fog ee aan lafdigii nooguma sugnayn laakiin macnaahaan aan milicsanayno ayaa maxalu shaahidku noqonaya xdثna الmkiي qال xdثna xنظلة عن صالب بن عبد اللahi samعtu cabdاللahi بن cمر qال أنه qاal bl almkiyu waa tan oo alif iyo lam ba meeshii la socota suuradii nisbada ayuu kuba yimi waxaaba dhici karta in loo fahmo la yidhah ninkii reer mako magaciisii la doondoono ee ninkan magaciisan baasan ah walow al inta badan aan la gelin makiy بن ibrahim iبn bashir iبn farqad baa la yidhah makiy بن ibrahim ayaa la yidhaahaa waa magaciisii abihi ibrahim baa la yidhaha kolley awowgii bashir ba yidhah kol kolna farqad ibnu bashir bay awowa kaba dhigaan kolna bashir ibnu farqado way kala horreysiyaanun waa nin marka la eego sheekadii bukhaari raggoodii ugu waaweynaa kaba mida waayo wuxuu soo gaadhayba taabiciin buu wax ka wariyaa oo uu soo gaadhay dad taabiciina xandalahan iyo bal maalan ayaaba isagu kolley mde taabiciin kaluu soogay ilaa tobaneeye waa soo gaadhay waxaana laba yidhah si u dahabi ku yidhaha tarjamadiisa bukhaari dadkii uu khuraasaan kula kulmay oo ninkii ugu weynaa sababto taabiciintii buu gaba warramayey waa ninkaa taabiciintii soo gaadhay waa ninkii ugu weynaa ciddii uu khuraasaan kulaba kulmay markaa bukhaari bukhaari san oo kale imaka waa saddelaan waxbuu kaga wariyaa saxiixaba iyadoo cid u dhaxaysana uu ka wariya waayo waa nin weyn walow dee boqol ku dhowaaday markaa uu dhintay nusqadaydan aan taqriib haystana boqol iyo shan iyo tobankii inuu dhintay baa iigu sugane laakiin de waa khada u nuskada ahe laba boqol iyo walow qolooyinkii qabtayna ee kitaabka taxriirka lahaana oo aanay waxba qaban laba boqol iyo shan iyo tobankii buu dhintay haddaanu sanad kaba horeyne bal isagoo aada u weynaadayo qolooyinka kalena waxbay ka wada wariyaane laakiin nin isagu waa si dhammaan waa siday kaga wariyaan nin la kulmay ma jiro bukhaari ahayn raggan umuhaadka iyo usuushale bukhaarina awqaada qaarkeed waa sida waa kaga wariyaa sanna uu kagaba wariyaa bal ninku waa nin saas ah oo xadiistiisa hulasiyaadkaana barhkoodu dariiqiisa uu kuba wariyo wuxuu yihi xadaثna xandalatu bal imika inta kale waan dhaafaya waa nin dee quraysha oo hiqa ah xandalatu bn abi sufyaan labaydha can salim bn cabdillahi waa salim bn cabdillahi bni cumar qaala samictu cabdاllahi bna cumar ayaan maqlay qaala isagoo yihi wajada cumaru cumar baa wuxuu helay xullata sibraqid waa xadiid aan laba goor soo aragnay eeg laba goor baynu soo maray hore mar wuxuu u dhigtayba dee waalidkii mushrigaa siladiisii iyo taas oo kale ama berigiisii kollaa in raximkii iyo bal waxa weeyaan dee siladiisii iyo taasbuu baab usoo dhigtay labada goorba waynu soo kala aragnay oo dee laba baabo hore inooguma sugnaa markaa imaka waa laqbaydna wixii soo yar kordha un mooye wajada wuu helay cumaru cumar xullata stabraqin waa bedlad xariira istabraqu iyo diibaashkiya waa xariirtuune faataa biha waa la iibinayey faataa biha nebiya salى اllahu عalيه wasalam intuu soo qaaday kollay masjidka hortiisaa lagu iibinayey nin baa la yimi malaha dadkii boqorrada u tegi jiraa cudaarib la odhanayey oo mala meelahaasaa boqorradaas iyabaa soo siiyey markaasuu rasuulka ilaahay ula yimi oo faqaala wuxuu idhi ishtari haadihi xulladan rasuulka ilaahay oo iibso walbasaa xidho cinda aljumacati dee jumcadiiyo waa las tajamul baa loo baahan yahay waqtiga salaada jumcada aw xiina markay taqdamu imanayso calayka korkaaga alwufudu waftiyadu markay ku imanayaan xidho oo soo xidho oo iibso faqaala calayhi الsalaatu wasalaam inamaa yalbasa xullada caynkana dee xariirnimada weeye sidaa kale looma diidayo jumcadiina rasuulka ilaahay waaba taa ay noo sheegtay asmaa inuu jubbadaas ufuudana uu xidhan jiray jumcadana uu xidhan jiray oo tajamulka noocaasa ama wafdi marka cid la qaabilayo ama in waxa weeyaan salaadii jumcada waa shay jidaysan ee laakiin ta uu diiday rasuulka ilaahay xariir bay tani ahayd ga dhammaanteed markaasuu uhi inamaa yalbasa waxaa xidhanaya noocan xidha man laa khalaqa lahu fi laakhirati ninkaan nasiib aakhira ku lahayn besibaa dee faraa loogaba qaaday haddaba waqti dambe ayaa wawtiya rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa loola yimi bixulalin xullooyin xulal waa jamcu xullatin xulladuna labada mare isku midka ayaaba xullo la yidhaahaa ee waxa weeyaane dee isku midka ah bal adigu bedelado ama xulal baa loola yimi xariir baanay ahaayeen noocii tii bay ahaayeen faarsala oo loo keenay rasuulka ilaahay faarsala uu diray ilaa cumara cumar buu bixullatin xullad u diray wa ilaa usaamata usaamana bixullatin xullad buu u diray wa ilaa caliyi bixulla bimacnaa xulashii buu calina xabadu u diray usaamana mid buu u diray cumar ibn اlkhadaabna mid buu u diray taas bay saxiixa muslim waxaa inoogu sugan usaama intuu soo xidhay buu rasuulka ilaahay ulaba yimi markaasaa rasuulka ilaahay ku inkiray oo yihi dee dumarkaaga siisaan kugu soo diray inaad xidhato may ahayn calina wuxuu ku yidhi ba dee shaqiqhaa khumuran bayna alfawaadimi u dildilaaciyo waxaad uga dhigtaa hagoog iyo waxay dusha kaga huwadaan faadimooyinka agtaada jooga saddex faadimona gurigiisay joogeen cumarna waa ka yimi oo faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow arsalta waad dirtay bihaa xulladan ilaya anaad ii soo dirtay laqad samictuka waanan ku maqlay oo taquulu adoo ku qowlayo fiiha ay fii hadi waa dee tantii la midka ahayd waa fii sha'niha iyada sha'nigeeda maa qulta waa adigii yidhi cidda aan nasiib aakhiro ku lahayn unbaa tan xidhantaa faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi tabiicuhaa waad iibin aw taqdi biha xaajataka ama se xaajada haddan aad leedahay ayaad ku gudan oo dee cumarna saynu soo marnay nin ay walaala ahaayeen mala xag hooyo ka walaalaayeen oon markaan islaam ahayn ayuu maka hadiye ahaan ugu diray horey intaa usoo ogaan baabu fadli ziyaarati ziyaarada fadligeedii buu baabkeedii yahay kolley baabkii hore ziyaaradii unbuu inoo dhigtay baabu ziyaarati waa mashruuciyadeeda imaka halkana walo halkaa horeba xadiidkii koobaad ee casharkii ka horreeyey inooguba sugnaa fadli inoogu sugnaa halkan bal mashruuciyadeedii garanahay iyo inay madluub tahaye fadliga ay leedahay ziyaaradu ayaa baabkan uu baabaysan yahay xadaثna سulayman بن xرb وmuسى بن iسmاعيiل qاala waxa yidhah labadaa sheekh xadaثna xmad بن سلمة عan haaبt عan abi rاaفiع عan abi هurayرaةa عan النabiyi صلى الlه عليه وsلم qaala aburaafic mooye inta kale waynu soo wada aragnay aburaafican ka warinaya abu hurayra waayo aburaafic kale oo dhici cid kale ka warinayaan arki doonaa ama dee kitaab horta kutubta inooguma sugan sida mawla rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم oo صxaabiyaba ee aburaaficin abu hurayre ka wariya kollay aburaafic saaiq ba yidhaahan saaiq mooyi malaa dee xullid iyo waxaasaa malaa markii dambe shaqadiisu ay haydeen magaciisa nufayc baa la yidhaahaa waa nin reer madiinaha markii dambe basro degay waa nin siqa ah itqaab badan oo taabiciintii dhexaa laakiin ku shuhuroobay kunyadiisan aburaafic waa ninka ka warinaya abu hurayra nufayc asaa'iq ayaa la saaiqna waa siyaaqada xullid iyo waxaa la dee shiilshiila la sameeye la habeeyo haddaba aburaafic ba wuxuu can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal zaara waxaa ziyaartay rajulu nin baa ziyaartay akhan walaal lahu isaga u sugnaaday i oo fii qaryatin qaryo ku sugnaa macnaa waa dadkii inaga horeeyey ayaa laba nin baa dee walaalo ahaa walaalo ilaahay bay ahaayeen laba meelood bay kala deganaayeen midkood baa soo siyaartay ninkii kale saaxibkiisa ahaa ama walaalkii ahaa kollayna waaba soconaya iska lugaynaya waa ta aan salmaanna ziyaaradiisii dheereyd aragnayba faarsada allahu ilaahay baa dhigay oo lahu isaga dariiqiisii baa wuxuu u fadhiisiiyey malakan malag dee sugaya oo halkaa ku sugaya oo waddadii uu marayay baa waxa ilaahay u dhigay macnaha dee waaye aqcadahu lahu dee waa yarqubuhu isagoo sugaya malakan malag ayuu calaa madrajati waddadiisii madraja waa dariiqii oo likowniha likownihi yudraju fiihi waa la socdaa dhexdiisaa la socdaa haddaba waddadii uu marayay ayaa ilaahay wuxuu usii fadhiisiiyey malag suga isaga faqaala markuu soo gaadhay malagii dee suura ibnu aadam buu leeyahay malagu malaa'igtuna hadday dee ibnu aadam suuradii isu yeesho waa la arki karaa waana lala hadli karaa hadalkooda caynkanana dee waxyi lama odhanayo nebi iyobuu n ruuxu ku noqonaya lama odhanayo waatan ognaha xadiidkii cumar ibn alkhadaab iyo abu hurayriya ay warinayeenba jibriil isagoo rasuulka ilaahay dad badan ay la fadhiyaan inuu u yimi oo ay yar dee isagoo dad ninka mana garanayaan raad safarna kama muuqdee rasuulka ilaahay su-aalihii weydiiyey imaan iyo islaam iyo ixsaan markuu tegey dabadeedna rasuulka ilahi uhi jibriil buu ahaa oo idin yimi si uu diintiina idiin baro ee waqtiyo kalena suura dixiyaha ugu yimaado bal markaa waa tan waa qudro ilaahay u sameeyey oo uu yeelay oo inay si kale isu suurayn karaan oon suuradoodii khilqiga ahayd ama abuurka ahayd ahayn fa qaala wuxuu uhi malagii ayna turiidu xaggeed ujeedaayad ku socotaa qaala wuxuu yidhi akhan lii ay uriidu waxaan doonayaa oon u socdaa akhan walaal lii aniga ii sugnaaday oo fii haadihi alqaryati qaryadan aan imika igoda horaysa kuma sugan fa qaala malagii baa wuxuu yidhi hal lahu ninkaas aad ku socoto miyuu u sugnaaday calayka korkaaga miyuu ugu sugnaaday min nicmati nicmo tarubuhaa aada dee waxa weeyaan abaalkeedii celinaysa weeye aada islaaxinayso oo raba alamra yarubuhu macnaa aslaxa weeye waatan xataa macaanida kelimata rab macaanideedaabay kaba mid tahay noocaasi haddaba haddii la yidhaha raba alamra yarubuhu bimacnaa aslaxahu weeye oo waxa weeyaan un ujeeddadu nicmadaas sababteed nicmadii baad hagaajinaysaayoo shukrigeedii iyo abaalkeedii baad gudanaysaa ood celinaysaa taa miyaad ugaba socotaa nawowi baa wuxuu raximah llahu tacaala kaba cabiraa tarabuha ee taquumu biislaaxiha watanhadu ilayhi bisababi dalik islaaxeedaad ujeedaa abaalkaasi lagugu lahaa ayaad leedahay hagaajiyo oo bal shukrigeedii gudo oo abaalkii baad celinaysaa saa miyaad ugaba socotaa hal lahu calayka min nicmatin tarubuha bal lafdigan baa inoogu sugan kitaabkeenna muslim oo kale xadiidka wuu wariyey ee aimo kalena way la wariyeen laakiin muslim waxaa kuba sugnaa hal laka calayhi min nicmatin tarubuha macnaa miyuu adiga kuu sugnaaday isaga korkiisa nicmo iyo abaal aada haddana dee wadood sii taam yeelayso ood hagaajinayso oo waxaa markaa lafdiga muslim noqonayaa ninkaasi abaal miyood adigu aada ku leedahay waa ninkan aada u socoto abaal iyo nicmo miyo aad ku leedahay aada sii taam yeelaysa un teenana maxaa dhacday isagu miyuu kugu leeyahy waxaan kusoo dhaqaajiyey ee beledkaagii kaa keenay eed usii ziyaaranaysaa ma nicmo iyo abaal uu kugu lahaayo aada shukrigeedii uqumaysaa kollay daahir ahaanta ansabkii waa san imaka halkan inoo taala waana sida dee musnadka imaam axmed iyo aimadii kale xadiidka warisay kuba sugnayd oo macnaa ninkaasi waxaan aada ugu socotaa eed ugu tegaysaa ma abaal kugu leeyaa jirta nicmo uu kugu lahaayo kugu nicmeeyaa jirta oo doonaysa shukrigeedii inaad uqumto ama muslim arrintu cagsi bay ahaydee laakiin waxaan leeyahay dee macno ahaan iyo asabkii waa lafdigan kale xadiidkuna waa xadiid keliya un axmed oo kale laba meelood ama inka badan buu ku soo arooriyaayo dee cibaaraadkiisu iyadna sanun baabay ahaayeen kolley malaa ibnu xibaan iyo ya kuwa maan hubsan waxaan leeyahay sida ansabkii waaba san imakaan haynee kuwa kalena ay kuba wariyeen qaala wuxu uhi laa may macnaa wax nicmaa iyo wax abaala oo uu igu lahaa oo aan doonayay inaan dee kaa sababtay aan usoo baxay ma jirte inii uxibu laakiin inii uxibu fi llahi ilaahay daraaddii baan u jeclahay saasaan ugu ziyaaranayaa markaa qaala malagii baa wuxuu yidhi fa inii anigu rasuulu llahi ilayka rasuulkii ilaahay kuu soo diraan ahay rasuul ilaahay kuu soo diraan ahay oo maxay iila soo diray ana allaha ilaahay axabaka waa ku jeclaaday kamaa axbabtahu siaad u jeclaatay isaga daraaddii siaad ugu jeclaatay ayaa ilaahay adigana kuu jeclaaday taas bui kolle xadiidka fadli weyn baa inoogu sugan oo ah almaxaba fi اllah jacaylka ilaahay daraaddii la yskuma jeclaadaa fadliga uu leeyahay waxaa inoogu sugan jacaylka ilaahay daraaddii la yskuma jeclaadaa inuu sabab u noqonayo lixub illahi اlcabd addoonkii oo ilaahay jeclaado oo ilaahay oo jeclaado ruuxa caynkaas ee muxibka ah ilaahay daraaddii wax kuba jeclaaday in ilaahay jeclaanaya xadiidka waa inooguma sugan yahayba weeyaanoo macnaa inay sabab u tahay dadkaa saalixiintii iyo asxaabtii iyo ikhwaantii walaalihii iyo siyaaradoodii la ziyaaranayeyna ooba tii baabka u baabaysnaa fadligeeda inoogu sugan waayo fadli ziyaaradiibuu tan ku mutay ilaahay jacaylkiisii buu ku mutay jacaylkaa uu jeclaa bal markaa fadligii ziyaaradu dadkaa saalixiinta iyo asxaabtiiyo laba ziyaaranayey dadkaa ilaahay daraaddii laguma walaaloobay iyada way nooguma sugan tahay inuu jacaylkaa ilaahay daraaddii la iskuma jeclaadaana dariiqu noqon iyo sabab ruuxa in ilaahay jeclaadana xadiidku inooguma sugan yahay waa fadli weyn weyn baabu rajuli yuxibu qowma walamaa yalxaq bihim ay baabu macnaa bayaani rajul ama wuxuu u baabaysan yaha rajulu nin yuxibu jecel qowm qowm buu jecel yahay walamaa yalxaq bihim weli si aan haleelin oo ujeeddadu camalkoodii oo kale nin la yimi ma aha waayo hadduu camalkooda oo kale la imanaya dee iyagu la mid noqonaya la sinaanaya waa jecel yahay oo wanaagoodaasu kuba jecel yahay iyagiina ma haleelin ma gaadhinba weeye kolley lamaa yalxaq waxaa la arkaa dee lafdiga iyo xadiidka inooguma soo socoto walow xadiidkan duruqdiisa ay kuba timi inoo dambeeyo ay kuba timi sheekhu tarjamadu usoo dhigtay waxaana yidhaahaa bal kolley lama iyo lam markay kala farqinayaan lamaadu waxa weeye waa linafyi maadi mustamir bay dhahaan maadigaa weli socdeen dhammaan anfintii bay u sugnaatay oo macnuhu waa maxay haddaan imika halkan lafdigu uu yahay imika dee lama yalxaq ama si kale baan u bedelo ninku waa socdaayo lama yadkul baa idhi almasjida manaa weli masjidkii ma gelin weeye macnaa waa la filanaya horta inuu galo in weli laakiin may dhicinoo maaha un wax horoo tegey oo la anfiyaye waxaa lagu anfiyayaa wixii tegey iyo waxaa jooga labadaba oo markaa nafyun lilmaadi walilxaal ama ay kaba cabiraan lilmaadi lmustamir maadigaa weli socday ilaa waqtigii xaalka soo gaadhsiisan ayaa lagu anfiyayaa taas ama lam hadday tahay waa wax go-ay un oo lamyad waa xoro baa laga warramaya laakiin xaalkii maaha oo waatan xataa ficilkii mudaaric u bedelaysa dee maadi uma bedesha xaal ma aha iyadu ma keento bal haddaba marka macnuhu waa maxay lamtuna tadulu calى اlmaadi faqad calى nafyi اlmaadi faqad lamaana tadulu calى nafyi اlmaadi wa calى اlxaal waa nafyiga mustamirka maadiga mustamirka maadigii iyo xataa waqtigaa joogay lakiin arrin kale kaga duwanto waxay yidhaahaan haddana waa wax la filanaya in la gaadho haddana yidhaaho lama yadkul اlqarya oo kale anaa qaryadii weli ma gelina lakiin maxay tahay yutawaqaca dukuul oo iyada markaa la eego waxaan in maalan ah lagu anfiyayo haddana waa shay inuu xasilo waa la anfiyey ee inuu xasilo lama rajaynayo walama yadkul اliimaanu fii quluubikum manaa weli iimaanku qalbigiina ma gelin lakiin maxaa la filanaya qalbigoodii inuu galo inuu ku xasilaan markaas oo qalbigoodii dee uu iimaankii hagaagu galo waa shay mutawaqac oo la filanayo iyadna waa waxyaalo kale ay kaga duwan tahay lamada marka waxa weeyaan bal waaba dhici karta in laba fisho inuu gaadhe iyagii waa jeceliyo wanaaguu ku jecelaya lakiin weli maraatibtoodii iyo dadaalkoodii iyo iimaan camalkoodii oo kale ma yeelanba walamaa yalxaq bihim xadaثana cabdالlahi bal ninka caynkaasa waxaa xukumkiisu yahay iyagii miyuu la mid noqonaya mise ma muxuu ku helayaa jacaylka iyo dadka caynkaasee fiifiican jecel yahay xadaثana cabdالlahi بn mslmةa qaala xadaثana sulayman بn الmgiirati can xumayd bn hilaali can cabdالlahi bn الsamiti can abi deri qultu waxaan idhi ya rasuul الlahi abu der baale الرajuل bal waxaad iiga warantaa nin yuxibu jecel alqowma qowm jecel dad buu jecel yahay walaa yastadiicu aan karayn an yalxaqa bicamali dee camalkooda oo kale ma laha waa jecel yahay wanaagga ay samaynayaan laakiin ma gaadhayo oo camalkoodii ma karaya inuu camalkoodii kuba haleelo uu camalkoodii oo kale la yimaado qaala wuxuu ihi anta adigu ya abaa darin abaa darow maca man axbabta cidaad jeclaataad macooda tahay inkastaba camalkooda oo kale yaanad la imanin be qultu waxaan idhi abu der baa odhanaya haddaba inii uxib اllaha wa rasuulahu ilaah iyo rasuulkiisaan jeclahay qaala wuxu uhi anta maca man axbabta cidaad jeclaataad ma coodata ya abaa darin waa fadli weyne lakiin xadiid bay noo socota xadiidka anas ay isla macno yihiinna waan gaadhaynaa waba kan xadaثna msلم بن ibrahima qaala xadaثna hishaam bn wadastawayi qaala xadaثna qataadaة can anasi ana rajula nin baa sa'ala weydiiyey annabiya salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay buu weydiiyey abu musa ashcari adigu dee xadiiu warinayo sidaa jirta ama haba nin kale adigu nin baa weydiiyey asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida oo wuxuu yihi faqaala ya nabiy اllahi mata saacatu qiyaamadu waa goorma haduu qiyaamadu goormay dhacaysaa iyo saacaddu faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wamaa acdadta laha maxaad u diyaarsatay waa tan ay kala cabireen qolooyinka balaaqiinta usluub alxakiim oo ujeedadu rasuulka ilaahay ugumuu jawaabin wixii uu doonaye wax dee uga fiican oo uga ahamsan oo dee ah waxa isaga waxu taraya ayuu su-aashii uba bedelay oo jawaabtiisiina kaba dhigay oo macnuhu waxa weeye dee adiga waxaa meeshaa inaad ka warwarto ood ku fikirto wixii aad ku badbaadaysa wixii aad halkaa wax kuu noqonaya waqtigeeda inaad ogaato aanad camal lahayn maxay kuuba tari laakiin waa dadaalkii iyo wanaaggii iyo xumaantiina inaad ka joogsata wanaaggii inaad kuba dadaasho taas ba aadta ku anfacaysaa maxaad u diyaarsateed ugu tala gashay qaala wuxu uhi maacdatu laha anigu umaan diyaarsan min kabiirin wax weyn wax waa jiraan laakiin wax weyn oo camala oo ujeedadu min kabiirin weeye waa min kabiiri salaatin wa siyaamin haakadaa sida laftiga xadiidkaba duruqdiisa kale inooguba timi waa salaad badan iyo soom badan iyo waxaasoo ku talagaloon u diyaarsaday ma jirte ilaa laakin anii anigu uxib اllaha ilaahay baan jeclahay iyo wa rasuulahu camalkayga kale ma badna lakiin ilahi iyo rasuulkiisaan jeclahay faqaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh almarءu shaksigu maca man axaba ciddii uu jeclaaday ayuu macooda yahay qaala anasun anas baa wuxuu yidhi waa dee fadli weyn dee hadda macooduu yahay maha macnuu manziladii rasuulkii ilaahay lahabaa ninkii rasuulka ilaahay jeclaa la gaadhaya wasiiluu la fadhiisanaya taas ma aha ee waxa weeyaan dee waa suxbadaa guud jannadii buu la geli waa la kulmi karaa oo dee waa maciyadaa guud weeyaane kama laazimayso in dee manziladii ay mid keliya noqoto kama dhalanaysa hadalkan laakiin dee wax la wadaagsanaya jirta halkii u gelayay buu la gelayaa almaru maca man axaba qaala anasun anas baa wuxuu yihi famaa ra'aytu maan arag almuslimiina muslimiintii maan arag oo farixu waa maalinta farxay bacda alislaami islaamnimadkii ilaahay waafajiyey dabadeed ashadda wax ka badan mima farixuu yowmaidin maalintaa waxay kuba farxeen macnaa aad baa looguba farxay buli isaga naftiisaaba anas yidhi sida xadiidka saxiixa inooguba sugan anigu de waxa weeye waxaan jeclahay ba rasuulka ilaahi iyo abubakar iyo cumar iyo baan jeclahay camalkoodii oo kale yaana laba imaninba dee waxaan rajaynayaa in nimacooda noqdo weeye haddaba waxay uguba farxeen dee camalkoodii iyadoonu gaadhin bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh camalkiisii kuba dhowaan ama dadkoodii aada u fiicfiicnaa aanay laba camal noqon jacaylkii bay kula mid noqonayaan oo iyagii meel la gelayaan ay macoodii ku noqonayaan waa wax weyn weeye oo dee fadli weyn oo maxabadaas iyo jacaylkaa ilaahay daraaddii la yskuma jeclaadaana uu keenayo bal markaa taas baa xadiidkii kuba sugan oo saasay aada iyo aada uguba farxeen bal abwaabtii maxabadii iyo ziyaaradii halkaasaan kaba baxayna bab fadli kabiiri weeye ruuxii weynaa fadligiisii kale waa maxay dee ruuxan weyne xaq buu leeyahy wey maha fadli kale waa xaqii uu ruuxa weyne lahaa ka yarna xaq buu leeyahy ka weyne xaq buu leeyahy labadaba ay tahy in loo ilaaliyo oo bal matalan dee xaqaasna laba guto bal taas buu baabkeedii yahay xadaثna أحmed بن عيسى qال xadaثna cabdاللahi بن wهb عan abi صkr عan بn qصayd عan abi هurayraةa عan النabiyi slى الlaهu عليه وsلم koley bal carabkeygana la socda oo waayo akhdadana markay asmaa noqotona dhibaatadeeda ay leedahay waxaa laga yaabaa kelimo yaroo keliya oo sax isbedel yaroo yimi inuu dee aniga horta bal wixii hubsashadan iyo dabagal iyo intaasoo kitaaboo kala duwan bal meel un iskuba taagiya laga yaabaa cibaaro yari inay dee saacad dhan inaan casharka o dhan ku diyaarin lahaaba ay qaadato nusqooyinkeenuna way isku wada waafaqsan yihin halkan abi sakrin can abi qusaydin waa sida ii taala fadlulahi samad dhacday nusqooyinkiina waa sida dhacday bal nusqooyin kala duwan oo kale oon dee kitaabka arkay allahuma waxaan nusqo keliya ahayn oo iyadna waxaan filaya nusqooyinkai makduudkaabay waxyaala dhaceene sawaabku waxa weeye qorta can ibni qusaydin weeye oo laga yaabaa habeen hore oo kale ilaa kowdiya ziyaado ayaa bal dee dabagal abu sakri yaa u sheekiyaa abu qusayd ma ku jira bal ciddan kale eeg kutubtii kala duwanayd bal hubsoo kolley wakti bal waxaan leeyahay sawaabku waa ibnu qusaydin oo halkaa abi unbaa ibni ah intaas baa khalalkan weyn keenayso dee kolley ninkii isla waxyaala ogowna dee dhib weyn kuma keenayso si uba helo dee kutub markaasi waxaa weeye ibnu qusayd magaciisana waxaa la yidhaha yaziid ibnu cabdillahi ibnu qusayd waa qusayd waa awowgii waa ibnu qusayd abu qusayd maaha nusqooyinkeedna kitaabkay dhacday allahuma kitaabka nusqooyinkiisa malaa mid keliya oo dee iyaduna markaa ayaan arkay inta dee nusan yar dar aad markaa muraajaceeye ibnu qusayd oo waa yaziid ibnu cabdillah ibnu qusayd waana nin hiqa ah oo taabiciintii adigu qolooyin baa ka dambeeyey ama qoladii afraad ee ruwaadda kaba mida taasba weeye kolley xadiidkeennana waa la wadaagsaday sheekha raximah اllahu tacaala dadka la wadaagsaday waxaa kaba mid ah xaakim mustadragiisa iyo bayhaqi shucabkiisa oo kale iyaga kitaabku sawaab buu kuba yimi can ibni qusaydin baa sanadkoodu kuba yimi oo khada'a ama khaladka keenan kuba sugani kumuu sugnayn musadraga xaakim iyo shucabuliimaan iyo taasoo kale kumuu sugnayn bal waxaan leenahay halkaasaa u saxda abisakhrigan ka horeeyana hore umaynaan soo aragay xumayd ibnu ziyaad baa la yidhaahaa xumayd ibnu ziyaad waa nin reer madiina oo markii dambe masar degay taasba weeye oo waxa weeye ibnu maciin iyo daaraquniyana ay tawhiiqiyaan badhna ay daciifiyaanbe abusakhriganna xumayd ibnu ziyaad ayaa la yidhaahaa kolley waana dadkii siqaara taabiciin la mucaasarooday yaanu saxaababa arkin waa abusakhrin ibnu qusaydna waa taas can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi man lam yarxam ruuxaan u naxariisan sagiirana kaayaga yar waa yacrif aan garan xaqa kabiirina kaayaga weyn xaqa uu leeyahay aan garan falaysa mina kaasi annaga naga mid maaha axaadiis dhowra ayaa isukeen raaci doonta macnaha leh haddaan mid yar sharaxno kuwa kale laqbada un bay noqonaysaa iyo wixii aan kaga yar joogsan karna xagga asmaada ayay noqon waqtigina aad buu u kooban yahay rasuulka ilaahay wuxuu ihi ka-aan kaayaga yar u naxariisado macnaa kii yaraa muslimiinta xaq buu leeyaho xaqiisu waa in loo naxariisto shafaqadii iyo naxariistii iyo taas baa adigu xaqiisu yahay kii weynaana xaq buu leeyaho waa ikraamkii iyo maamuuskii iyo bal taqdiirkiisii buu isaguna xaqiisii yahayba taas iyo xurmayntii laba xurmaynaya dee bal waxyaalaha kala duwan laguba xurmaynayay haddaba ruuxaan kii yaraana u naxariisan kii weynaana aan xaqiisii garan kaasi annaga naga mid maaha ayuu rasuulka ilahi yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiis dhowra isu keen raaci doonto macnahaasa bal casharka kalena way noogu jiri doontaaye horta bal aan kuwa yar gaadhsiiya haddaan tan ka gaadhsiin karo xadaثna عaliي qala xadaثna سfyaan qala xadaثna بن abi نaجيixi عan cubayd الlahi بni caamiri عan cabdالlahi بni cmri الcاaصi yblغu bih النabiya slى الlahu عalيh wasalam bal halkana idinku aniga way saxan tahay lakin kiina ayaa khada jiraayo saxda iyadana waayo waa tan arkayey halkan xadaثna بn abi نaجيixin adhi waa dabcada a u badan tihiin kolley waxaan filayaa ibn juraj ama ibn abi maxaa dhacay juraj ibn abi juraj waan arkay nusqooyinka qaar ay dhacday oo dee xataa kitaabkan kuwan ahayna aan ahayn tan e lakiin ninku waa ibn abi najiix weeye e sababtuna sanadka labaadba wuu saxan yahay sanadka labaad isaga un weeyaan sanadka un baa inoo soo noqonayo cibaaradu idinkaba oo idin saxan tahay aniga labadiba way saxan yihiin taas oo kale bal saaxibu taadiib ulkamaal markuu xadiidka naftiisa soo dhiganayay kitaabkiisa tarjamada cubayd ibn cubaydullahi ibnu caamir labada dariiqba waa soo dhigto labada dariiqna way saxnaayeen bal waxaan leeyahay ibnu abi najiix kolle waa nin hiqa ah magaciisa cabdullaahi la yidhaha aabihii abunajiixna yasaar baa la yidhaahaa waana saadise e laakiin halkaas bal waan saxanayna waxaa ku xiga can cubaydullahi ibni caamirin cubaydullahi ibnu caamir kolle waa nin reer maka ah waa nin aad moodo tarjamadiisa xaafid ibnu xajar marka hore cubaydullahi ibnu caamir marka uu joogo wuxuu yihi cabdiraxmaan buu kusoo maray markuu cabdiraxmaan joogana isagoon inuu abu da bukhaari halkan wax kaga wariyey aanu sheegin ayuu yidhaahaa un dee waxa sawaabo magaciisu inuu cubaydullahi yahay bal waxaan leenahay in kitaabkeena iyada waa inoo saxan yahay laakiin musnadka imaam axmed oo kale iyo bal matalan kitaabka musadraga xaakim oo kale iyo iyo talkhiiska uu leeyahay dahabi iyo dhammaanba khada baa dhacay iyo tasxiif ah can cabdillaahi bni caamirin cabdillaahi in halkan lagaba dhigo kale shucabulimaanna waa ku caddeeya sheekhiisa kalad ina dee arrintu ay tay taas khalad kale ku keentay markaa xaakim oo inuu xadiidkan yidhi sanadkiisu waa shardigii muslim waayo cabdullahi ibnu caamir ninkaasa muslim uu xujaystay cabdullahi caamirna maaha ninku waa cubaydullahi ibnu caamir waana nin reer maka xaafid suu tahdiib ku yidhaahaana in ibnu maciin waa tawhiiqiye isagu maqbuul ha kaba dhigo kutubta aan sheegayeena magaciisu isagoo cabdullahi ibnu caamir buu dhacay isagoo mukabara arrin kalaa dhacday abu daa-uud oo xadiidka markuu warinayey isagoo can ibni caamirin un buu yidhi wax kale muu odhan ruwaadi marka la eego kitaabka duruq dhowraa lagaga wariyey riwaayada ibnu daase marka abu daud ayaa waxaa dhacda la yidhaha cabdiraxmaan ibnu caamir inuu yahay cabdiraxmaanna waa walaalkii bay leeyihiine waxay ku tiriyeen in waham imaka abu daud iyadna taa ay tahay haddii cabdiraxmaan ninkan laba yidhaaho bal waa hawl badan baan leeyahay magaciisu ama kalaamkiisu waa badan yahay iyo waxyaalaha dhacay gees kalena xataa fadlulahi samed oo kale hadal uu soo naqliyey uu kaba soo naqlinaya xaafid ibnu xajar kitaabkiisa itxaaf ilmahara isagana isweydweydaaraa dhacay itxaaf ilmahara waa kitaab weyn oo uu xaafidlayo koob iyo toban kitaab adraafta axaadiistooda ku sheego isaga arrintii sawaabay hayde laakiin khalalaa jira isaga naftiisa waa mid nuskhada aan haysto isaga kaasu tabac u yahay waxyaala dhacay bal magacu waxaan leeyahy waa cubaydullahi ibnu caamirin waana inoo saxan yahay ka hore un saxda عن cبد اللh بن cمر بن الcاص yبلغ bه النبي صلى الله عليه وسلم isagoo rasuulka ilaahay gaadhsiinaya waa cibaaro un can rasuul الlahi bay la mid tahay ama can نabiy الlahi ama qaala rasuul الlahi bay laba mid taho markay halkaas صaxaabiga marka lasoo gaadhay haddii la yidhaha yrfachu ama yblغu bihi ama ynmihi iyo intuba wuxun bay la mid tahay tii kalen soo arki jirnay un bay laba mid tahay waa marfuuع xadiiska qaala markaa rasuulka ilaahay baa yidhi man lam yarxam صaغيirana ra kaayaga yarka an u naxariisan ويعرف aan garan حaقa كبيrina kaayaga weyne حaq uu leeyahy xaqiisa uu leeyahay aan garan falaysa mina oo waa taa lena labadoo xaq bay leeyihin imaam axmed oo kale oo xadiidka duruqdiisa mid kaba mida waxaa laba socotee man lam yarif yarxam sagiirana wayacrif xaqa kabiirina wayacrif licaalimina ninka caalimka iyaga ana xaqiisa aan garan isaguna waa sanadkeedna waa xasane waa abu axmed falaysa mina kaasi anaga naga mid maaha dariiq kalu raaciyey xadaثna mحamed بن سلام qala xadaثna سfyaan بن cuyuynata can ibn abi نajiixin waa idin saxaya imaka halkani waa isagii un ninkii hore samca cubayd الlah بn caamirin yuxadiثu can cabd لlahi بn cmr بn الcاas yblغu bih النabiy slى الlahu عalيه waslم mlh waa kii hore un soo gaadhsiinaya xadaثna cabdtu bal macnu waa isla mid waan sharaxnay can mحamed بn isxaaq waa صaaxibu sira can cmr بn شhucaybi can abihi can jadih horeynu usoo aragnay waa cmr بn شhucayb de waxa weeyaan oo ibn mحamed ibn cabdالlahi ibn cmr بn الcاas marka can abihina waa abihi شhucayb can jadihina waa شhucayb awowgii oo cabdالlahi ibn camrina waa ninka xadiidka hore inoo warinaya marka qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم laysa mina naga mid maaha man lam yacrif xaqa kabiirina ninka aan garan wayarxam صagiirana kaayaga yar aanu naxariisan bal xadiidkana inoogu dambeeyo baabka walow ijlaal اkabiir inoo dambeeyo xadaثna maxmuud qaala xadaثna yaزيid بn haaruna qaala akhbarana اlwalيid bn اljamiili can اlqasim bn cabdالرaحmaan can abi umaamata waqti ma haysto kole qaasim iyo in la qabtay labadaba beritan yar raacin doona casharka inoogu xigmaan leeya berri maayo waa sabti in shاء allah ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم qaala man lam yarxam صagiirana ruuxaan u naxariisan kaayaga yar wayujila aan weynayn xurmayn maamuusin kabiirana kaayaga weyne muslimiinta kamida falaysa mina naga mid maaha kolley cibaaradan soo noqnoqoto laysa minana dee waa nin dariiqa iyagii iyo hadyiga iyaga iyo waddada iyadii haya kaasi ma aha weeye maha macnuu diintiibuu kaba baxaya oo diintii dee waa shay mukhaalafo uu laba yimi waxaan toosayn uu laba yimi xaq lagu lahaayuu kaba tegey ee laakiin diintiibuu kaga baxayaa maha kaasi hadyiga iyaga iyo sunaha iyo waddada iyadii ma hayo sufyaan bay soo naqliyeen inuu diidi jiray in la fasiraba wuxuu odhan jiray sidaha lagu daayo calaqal sajrintan imaka waxaan layska sajrinayo ee layska eryayo haddii lasii fafasiro la yidhaha sunaha iyagii ma haya iyo wadadooda iyadii ma haya waxaa dhici karta dadka agtooda waqtiga iyo dareenku inuu ku yaraado laakiin haddii lagu daayo un naga mid maaha intaa lagu daayo calaqal raadayntan ah xagga zajrigan iyo wixii loogaba jeediyo taatiirka uu nafta kuba yeelanayo ayaa yar weynaanaya naga mid maha ruuxaasi marka la yidhaha markaasuu odhan jiray yaan la taataabanin yaan la awiinine saah lagu daayo calaqal qaradkii laga lahaa ee ahaa dadka waxaan in laga fogeeyo ayaa haddii dee bal matalan malaa lasii fafasiro oo lasii aawilo kolkol dhici karta inuu ruuxu in taabashadii iyo taatiirka iyo taniiraadkay kuba yeelanaysa u intii hore kaba yaraado waa sidaa uu imaamkaasi odhan jiray wallahu subxana watacaala ala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ونرحمك